wayigelin inbutinaasarafe idkio naaquraafe kasho naaquraafe howladi wixii owlaadiyo markaa quraafe dadka dadkaasoo buhuutee iyawa gobolka boqol ama degmada ku turan ilaa taqawaaye taaday macnaha yoolka sugo ujeedadu walyaabo markaasi lakahaysida ee deegaanadii iyo deegaan hay iyo ka noolayaan lahan kuraafi mayat ujeedada mayat weli kamaamo amudeera miyaaqama maydaraaya amoodea amodeera miyaamlio dadbadan warkigiina goobtiisa garaasiisu rooya dadbabkaa kusii kibeeda leeyahay ki dukaan galaay ki baawrwedaay qableelaadiye macnaa laharaafiyo hantir iyo fursad madaxdiina maxaahe dadkaas dadii handibaateeyo maamuladaas oo meelo ku jira etoobiya oo macnaha etoobiya dalka laakiin dad soomaaliya oo ismaamuloo soomaaliyeedo etoobiya oo kale ama mudayada eh ismaamulkaas oo soomaali soomaalidaya ili sabab kale qiyaamanayana aran waana ciidan fooran warangeede aranka maamulaa unaliyaanayo dadkii hantiriyo oo meeladan labaatan sin hataa meelo wadaadka dhale dowlad badanka dhale beerkalahaay baabuqlahaay kalmaana meesheen isugu gudigi garlaha qubayaan badan dad gudoomiye meelo dadkalaha kuraafi lakahaysada in iyo kanoolaga korna deegaanadaas bal haddii adan idin faahfaahida meelo intaa ku mid ah oo jirka kaagile meelo dadka bankudigan korlama meelin gawisana leesheegalajey bersohiganay dila marsi mustaxiila lagu geli bershana namaylahay eebar dilahandaari bershana maylin sheegaahini oo dinidaasi doolo dinidaas handaari leesheeg meelboo kilaasina dadka roogiya lagu qaari maylahay meelboo diisna jarto lahagaari animoshiini oo dinidaasay oo somaliland inahay puntland dadka lagu haafi kara moshilaakin dinuunka ugu tuwaaya jari walhadaafi maargo maqoomiyadda digli murufne ee deegaanadaas ka noolaya deegaan hay keliya yaa lahay side ama dhammaan dadkii deegaanadaas indhalana yaa laha ku biyahay meelo aad ii sheegtay saanan anqarayo dadka digli murufleeno ama target kambanaya lehe waraysani dadka kohootiga dadiyada faraha badan ee dadka umaa kugaani kamaamulaano una baano migeerne kugaani dadkaas dad lahada dulleysidii lahadhibi lamaamul ee dad soomaali ka abtirsada wara weero komid ah weeli labaatan kilomeel digilay hamaanana nijeema iliya saxtinaseedoo badan qofan weelaakiyo kadootadaas ku dhika eed aranfoodagu arantiyaadee weli sadaanahe dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed sida madaxweynaha sare xildhibaane ilaa wasiirada ciidan kudhiidii arantiyaadee arantiyadan foodagu dadka dadiliseena haddii la meela hataa dadkaas dadoo munaasaba manaa maalihii hamiyaha isdhaxmaraano etoobiya dowladda soomaaliya madi burburkiyeedan indhawayti dowlado kale darisyaataan hoosita wayti mustawartumana weydiyaana meelifanooya soomaali aanfanka dareerani laakiin dadkaa taarantasame maamulkum oo bayleedahay shirinku saanan fahmi kuusa sameeya aranteeda inay koonfur galbeed ku hadale intarantaasla kudayda yaa yaa yaa ubdilahay weli gudoomiye falkan maalmo hor yaa dhii oo weliba haddaad sii dareerta raafidii lakahay dadkan deegaanada ku jeeda ee kilanka shanaad deegaanada iyo kakanoola in laha ku raafaay bal shir degdeg oo weliba sinku ku hadal asaga arrimo ogan lahayda dadkaas hantidiyo iyo weliba deegaanadii iyo meelo kalaha ayaa laha ku buryahay shir degdeg oo sun kuweelatan jirta tariibo baka dowlada lii abataba doonaato dowlada lii maamul goboleeda lii madaxweyne jara xildhibaane jara wasiire jara oo gobola ema gaaraha kana degmo arkidaana degmada kasama arantiyaada ini guud hagalan ku hadalna kaawayaani guud hagalan ku hadalna dowlad hagalan ku hadalna arnafkay madaaranta mana goobjooga ya edi hanuun jiri edi indibti wana ku qaadanaa isaasay wadaad warku daaya lehe manaa ka maamulaanka dowlad hagalan ku daay marka inaana shakhsi ahaantay hadalo anbarayeeda saasa iga dartee warku daaya lehe laakiin degmada weli ku baylaha bayrinta dowlad hagalaha gudoomiye saas oo kale su-aalana kuweydiya weliba yeeta dadka qowmiyadda degli mirifle ka abtirsado ee deegaanadaas laha ku buri deegaanadana reer lahan ka nagi deegaanada tan dadka reer lahan ka nagahay weliba ka noole isla dad kale oo iyona deegaanadaas aan dhaladi oo weliba deegaanka le ka owlaad dhali oo weliba saas oo kale iyona ganacsi iyo walyaabo badan markaasi kale la xiriirtana dadkii ga mas-uuliyiintiyo sida madaweynada maamulkaas kilinka shanaad iyo weliba dadka maamulada deegaanadalah ku raafahay mas-uulku ku e in soomaalida iyo isdhaleemo weliba wada degaayaan marna iyo shan maara maana dadka maadaama iyo sidaada sheegtayba labaatan iyo dhowr san iyo deegaan meele ka hayeen su-aalay muhiima ow su-aalayadaa su-aal lamba dibkooda hatugow lankasta daraley daraley arantiyaadee ahaata una dad mas-uulaha mulana hawlale dharaanambe laakiin hadibada falkalkiisamay falamad inteeda ka dhaqanka siifaylahay laakiin una soomaalinimada niitanbayta soomaaliyaas
tirada dadka reer lahanlagay iyo xaalada tiitiyo markaysan hagaadeen ee cilbardiisan gurmadkuun ku samayteen reer hankanagteen xarunta gobolka bakool ee xudur tirada guud ee dadka aysan angargaarteen oo aysan reer hanagteen iyo xaalada iyo ku sugnaayeen haddii aada sawir oo siida
xaalad sideede waa xaalad oo adeebadare masa lami disoogi tumansina shansina labaati doorsana disoogi gurigeyka jarla kuqogde barshika hataa nimagana sii adeebadare masa kamaamulhaaguno deeldartiha kukaani degmada eeldartiha kukaani degmada xudur gobolka haranta gobolka luuga kokotu dakunta diidan dibamu eydo samafalka iyo lambo oo bani aadamnimada dareema oo soomaaliya ee sheegana hataa dadiida dibankood gal hatibaba kamaamulahano hadaani kamaamulaha hatibaba maanaa shaqan iyo yaa waata degmada xudur haranta gobolka kasugayi maanaa daweysa oon waygeliyne dadka sugan wallan garaam iyo wallan galan kareenahay saasay nololyo saasa maanaa harula kakahay eydo samafalka iyo dowladda federaalka iyo maydahay maamul goboleed kula jeedana dadkaasi dadiida dibamu laakiin weli ku darna baba weli kuelayna oo adigii warkadayna waysan waana taajuraya la wera oo dalkiisa kashanaysa dilata korna independentaysan lambo dibjaysi ko lasinba lama qof dibjaysi ko laakiin boqolaale kamaana meel yoonka walantamayna laaqoy adiga tareema qorta weli laha dadkaasa oo hantiila ka jira lamba dahaada waka jira lambeerale isku tabar dornaa ka jira laakiin saxatada tablow dadkaas isku mid way dad oo wallaane way mana waana badaatan sababiyo arinteeda aan idan qoon u dadka digil marflaa wali sheegay deegaana lekin dadan lekin kuwa lekin adoonka oo dalka haysan silisu qureero faday dalka la kaxlugu fadi dalka dadaale arintana aan oo maynan ahay mas'uul iyo shaqada sharciyo ma aan hada maana inayo mutaanaada lagu dhika dad muhiiman tawo dadka Soomaaliyeed oo aan isla soo digil marflaa gaar ahaan arinteeda aan mutaanaada ku sameeyo dadka oo qaabka la galay oo barar bataa laakiin aragaya sheekay qoro dad oo ila mudayo hanta hanta leh baabuur leh oo laale arag leh maana halintu indin dadka talaagaasi marka arinteeda ayada dib badan dib badan oo laakiin aragaya aan la fiiri korbe aan la fiiri korbe maamul goboleedka boko kalbe oo uu ku tirsan ma arinteeda in iyo waa dhibaatayna ku jirnaa qosaranteeda waayahay kaas weli bahayo guddoomiye ku-xigeenka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool mustaf aadan oo idaacadda warsan waramaayay mudane guddoomiye amaasanta